Recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halkan waa golaha maantiislis kula xabka shacabka soomaaliya waxaa walaku noogu yahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga wadada daahir ilaa ergaabo waxaa si oo puntland isku tasha ku dhisaysa waa yahay codka waxaa qaadi doona haddii ilaah yidhaahdo waa cali maxamud waa cali maxamuud xasan oo cali ceraayo ku magac dheer waa gudoomiye ku-xigeenka wadaa ahda hawadaanka ugu firfircoon ee had iyo jeer warbixinaha kala duwan ka bixiya ee soomaaliya sugaysa wadadaasi ay ku mashquulsan yihiin hawsheeda codkiisa waxaa qaadi doonaa websiteka weyne galuuska leeyahay golaha online tsdcom waxaa kaloo qaadi doona saagaan news waxaa qaadi doona puntland iyo wabteeda kaleto sida orsalan oo kaleto magacaygu waa dhagood waa maxamed xasan dhagood weeye soo dhawow baada cali adigoo mahadsan waxaa ku sugaaya dad aad fara badan soomaaliyeed oo meel xoogan kaa dhigisanaya waxaan jeclaan lahaa marka hore bal hadda warbixin koobana naga siiso xaaladda wadadu maanta meesha ay marayso howlqabadkeeda meesha hawsha dul marayso iyo waxa maanta idin qabsoomay ee soomaali asabtaay ay usoo gudbisaan haddaad tiin guddigii hawshaasi ku hawladeen waa wadada aadaahir argaabo soo wacale
marka hore waan dhowahay adiga iyo akhyaarta golaha ku jirtana waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana laydinka mahad celinayaa golihiina fursadda aada noo siiseen inaan ummadda soomaaliyeed uga warano wadada ceel daahir cergaabo oo aad tiri waxaa loo bixiyay jid ka barakaysan insha allah ilaahay barakeeyo isaga iyo soomaaliya oo dhanba haddii alla dhima intaas kadib master maxamuud waa runtii wadadan ceel daahir taarikhdeeda haddaan in yar soo koobo waa barnaamij ku yimi qorshe uu soo jeestay madaxweynaha puntland markii hore oo ahaa puntland ha isku tashato ama barnaamijka isku tashiga puntland barnaamijkaas oo markii horeto lagu dhisay wadadii bundadii go-day markii madaxweynuhu xilka qabtayba go-oneyd ee la oran jiray midigar oo maxaan ku rahdaa isku xidhay wadadii isku xidhaysay waxaan kuraa garawe boosaaso iyo dhulka intiisa kale gobolada kaleeto puntland iyo soomaaliya guud ahaanteedaba oo bosaafkii ay jartay bundadaasoo si fiican loo dhisay oo lagu guulaystay ayuu ahaa mashruucani kii ku xigay mashruucan isaga ah waxaa lagu bilaabay qorshe ah in dadka puntland ay qaadhaan ama qoonda isa saaraan ka bilaabatay dekeda iyo ganacsatadu ay waxna kala soo degaan waxna ka dhofsadaan oo la yidhi wixii kasta oo la dhoofinayo iyo wixii kastoo soo degayaba boqolkiiba saddex ha la saaro xoolaha waxgaara hala saaro meesha la yidhaahdo hala saaro gaadiidka saddex biloodka ah waxgaara hala saaro hala saaro telecommunicationka iyo waxbarashada ardayda lacag hala saaro sidaas markii la qorsheeyey runtii dee waxyaabihii la qoondeeyey qaarna way hirgaleen oo sidii lafri bay u shaqeeyeen qaarna si aan xoog badnayn bay u dhaqaaqeen oo ilaa hadda waxa weye sidii la rabay uma socon qaarkood dato kalimada ay dhaqaaqinba laakiin waxaa bilowday kulleyba dakli ururin dakli ururintaasi xilligii ugu horreysay ee dakliga la ururiyo la dhaqaajiya waxay ahayd bishii may laba kun iyo shan iyo tobankii lacagtii ugu horreysay ee accountka ku dhacda waxaa bixiyey boqor burhaan boqor muuse kadibna lacagtii shacabka oo dekeda kasoo xiroonaysay ayaa bilaabatay muddo sideed bilood ah ayaanu waxaanu wadnay inaanu lacag ururino waxaanu noo muuqatay lacagta soo xeroonaysaa bacdama ay lacag yar oo kooban tahay mashruuc mashruuc ballaaran uu yahay oo marka jid ahaan loo qiyaaso uu yahay laba boqol iyo labaatan kilomitr ceelbaahir marka laga dhaqaaqo lana tagayo cergaabo arrinta markii saa noogu muuqatay waxaan go-aansanay inaanu qaadano qorshe ah inaan qalab ay uu mashruuc leeyahay aanu soo gabno sideed bilood ayaanu lacag ururinay laba kun iyo shan iyo tobankii bishii december ayaanu qalabka intii ugu horeysay waxaanu kasoo gadnay wadanka imaaraadka carabta oo isugu jiray baldozero baabuur waaweyn maxaan ku dhahdaa gradrskii skavetaro adigu qalab ilaa iyo labiyo toban shay ah ayaanu markaas soo gadnay kadibna waxaanu bilownay intaa muddadaas dhexdeeda waxaanu bilownay wadadii bacdama ay u baahan tahay dee in aqoon iyo cilmi lagu dhiso inaanu tiam khibrad aada u leh wanaagsan aanu baadi doono oo berito wixii aanu dadka kasoo ururinaynay aan la oranin lacagtii meel dayacan ayay ku dhacday injineero uu hogaaminayay injineer aadam yuusuf bare oo khibrad u lahaa dhismaha wadooyinka oo erwado waaweyn oo caalami ah iyo jidad caalami ah oo dubay ku yaala sacuudiga ku yaala airportka kualambuur ee malaysia meelahaasoo dhan wax kasoo dhistay oo dhowr iyo soddon sanadood shirkada weyn ee planning group qayb ka ahaa oo injineeradeeda waaweyn kamid ahaa ayaanu u xilsaaray mashruucii iyo engineer calnuur afrax oo isaga laftiisu material engineer ah oo quality controlka aada aqoon ugu leh labadaas nin iyo rag kaleto injineero ah oo ajnabi iyo sooma dhalinyaro soomaaliyeedba isugu jira ayaanu hawsha la xilsaaray qalabkiina waanu soo kordhinay shaqadii waxaanu wadno oo aanu maxaan ku rahday sarfaygii iyo dhisaynkii iyo maxaan ku rahdaa laboratoriyadii iyo qalabkii aan sarfey kusamaynaha wixii waanu soo wada diyaarinay shaqadaasi si cilmiyeysan oo aada iyo aada loo controlayo ayaanu isku daynay inaanu kudhis aanu aan ku samayno dhowr jeer ayaa dhisaynkii wadada wax laga bedelay waana la hagaajiyey akhirkiina waxaa lagu dhisayn garayay inay noqoto wado toosan oo la ilaaliyo safetyga gaadiidka bridgeka maalin mari doona oo gaariga loogu talagalo inuu si dhamaystiran ugu socon karo boqol kilometer ber hour uu ku socon karo isaga oo aan aanshi laga baqaynin bacdana dadka soomaalida ahi de halkas kuwan inoo dhisan oo hadda talyaanigu u dhisay oo kaleeto uu aid iyo wixii ka hooseeya isagoo ah ay ku socdaan boqol iyo afartan waxaan nidhi markaas waddadu waa inay isu muuqataa waa inay noqotaa waddo ballaaran waa inay noqotaa waxyaabaha safetyga ilaalin kara oo dhan oo lagu badbaadi karo berito wadadii si aan uga faa'iidaysano dhibka ka taagan wadadan iminka jirta oo aada u dhuuban waxaanu ka dhignay sagaal mitir ayaanu ka dhignay iyo laba mitir oo sool dharisa oo dhinacyada ka xiga oo loogu talagalay in haddii baabuurka deshil ku yimaado uu ku leexan karo oo uu ama uu xumaado lagu leexin karo oo sagaalkii mitir ay banaanaan karaan soldarskaas labada mitira iyo marka laisku daro sagaalkii mitir oo wadada highwayga ahayd ah waxay noqonaysaa kow iyo toban mitir waana highway soomaaliya ka dhisan ama laga dhiso haddii uu hirgalo insha allah kii ugu ballaarnaa inta hadda la ogyahay oo soomaaliya ka samaysan ayuu noqonayaa wadadii waxaanu bilownay oo aanu madaraqa ku dhufanay bishii octoobar kowdeedii laba kun iyo lix iyo tobankii annaga oo dhisaynkeedii iyo serfaygeedii la dhamaystirnay waana ay socotay waxaa runtii dee xusid mudan in ciid kasta oo la dhigayaa ay noqoto ciid lasoo tijaabiyey test lasoo mariyey laboratory soo martay oo haddii aanay ahayn ciiddaas ciiddii saxda ahayd aan meesha la dhigayn qaabka loo garaacayaa inuu yahay qaab yacni aada iyo aad standar ah satellite-ka la isticmaalaya inuu yahay satellite kuwii ugu dambeeyey ee sarfeyga lagu sameynayaa g p s ka la isticmaalaya qalabka la isticmaalaya kuwa casriga kuwa ugu dambeeyey ah shaqa markaa aqoon iyo quality control culus lagu wado ayaanu runtii qabanay waxaa de kolleyba aada iska dareemaysaan mashruuca kani bacdama uu yahay mashruuc soomaaliya wado in dee resourceka ama dhaqaalaha aanu isticmaalayna uu aada u kooban yahay oo waxaa soo baxaa dee ay aada u yara aada u yaraadaan oo aanay ku filaan intii loo baahnaa waxyaabaha dee dadku wax lamudaa markaa dekedaaf laga qaadaa la yidhaahdo in lacag aada u badan markaba iska soo xirooto celiskayga bishii hore noosoo bilihii hore ama sanadihii hore noosoo xiroon jiray boqol kun oo dollar ayuu ahaan jiray xiliyadii dambe laakiin hoos ayuu u dhacay oo marmarka qaar saxtaa konton kun sideetan toddobaatan kun lixdan kun ayuu gaari jiray sidaas iyadoo ay tahay laakiin waddadu hal maalin isma ay taagin waxaa runtii xusid mudan madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas in markii aanu gaadnay wadadii ku dhawaanay meesha la yidhaahdo baran loo baahday de wadadii caratuurkii iyo qaybtii hoose oo ahayd maxaan kura caratuurka ayaanu ku jirnay in loo baahday de laamigii in la saaro wadada xilligaas waxaana lagu taageeray lacag hal milyan oo dollar oo dowladdu ay bixisay waxaanu kusoo gadnay qalabkii laamiga ah lagu lagu samayn lahaa oo ka kooban asfalt plant noocyadii ugu dambeeyey ah oo isku qasaya daamurka iyo jayga isku qasaya oo isagu markaa wax walba kan hadda la rakibaya ah burshadii jayga ayaanu soo gadnay iyadana oo iyaguna samaynaysa jaygii oo saysas kala duwan ah oo saacadii soo saaraysa boqol tan oo jay ah halka asil bilaanka uu ka samaynayo sagaashan tan oo daamur iyo isku samaysan iyo iyo jay saacadiiba waxaanu soo gadnay bitumin sprayer ama olyada bahasha soomaalida olyada ay yidhaahdo laakiin m c fifty mia waxaankaas la yidhaahdo oo daamurka fudud oo marka horeta lagu ay tahay in lagu shubo wadada ah kii ku buufin lahaa ama booyadii ku shubi lahayd ayaanu soo gadnay sidoo kale waxaan soo gadnay bayveriskii ama basic machiniskii dhigi lahaa wadada uu ku gogli lahaa oo laba xaba ah oo midkiiba uu afar mitir iyo bad markii uu gogli karo macdamaa wadadu ay sagaal mitir tahay inay labadu dhinac socdaan oo markii mid dhinaca kan uu sameeyo dhinac kalena kan kaleeto uu kusaabsoo kaleeto ugu soo noqdo oo sagaalkii mitir ba hal mar la wada dhigo qalab ka qayb yar oo ruulooyin iyo generators iyo waxyaaba naga dhiman ayaa jira wadadu hadda waxa ay ka baxday qaybteedaas koowaad waxay ka baxday oo caratuurka ahay magaalada baran waxayna kusii jeedaa hadaaftimo oo ay hadda dhowr kilomitr jidkeedii la maray inta la baneeyey waa toban kilomitr laakiin inta la garaacay waa ilaa afar shan kilomitr weeye toddobiyo labaatanka kilomitr ee baran iyo hadaaftimo ah ayaa hadda la wadaa hawshoodii waxaanu markii horeto aanu sarfeyga iyo dhiftaanka u samaynay waxay ahayd sagaatanka kilomitr ee u dhaxeeya ceelbaahir iyo baran haddana waxaa gacanta lagu hayaa sarfeyga iyo dhiftaanka inta u dhaxaysa yubbe iyo baran oo lixdan kilomitr ah marka saddexaadna waxaanu wadi doonaa haddii ilaahigay idmo inaanu bilowno dhinaca shishe oo ah yubbe ceergaabo haddii alla idmo waxaa naga dhiman oo culays badan nagu haya oo lacag badanna ku kacaya oo layskusu badan yahay waa daamurka laftiisii daamurka hadda ay u baahan tahay meesha la yidhaahdo baran iyo ceelbaahir waxa weeye soddon kun oo fuusto oo daamur ah oo taqriiban ku kacaya fuustadii boqol dollar ku kacayso saddex milyan oo dollar kharashka ay u baahan yihiin inay ku socdaanna waa kharash intaa la-eg taqriiban waayo toban bilood inay shaqadaasi socoto baa loogu talagelayaa marka shidaalka iyo shaqaalaha iyo operating expenseska ama kharashka lagu wadayo oo lagu soconayana waxaan ku qiyaasaynaa inuu laba noqdo saddex boqol oo kun oo dollar waayo hadda ayaanu boqol iyo konton taqriiban isticmaalnaa oo running cost ah marka toban bilood aan wadayno waa saddex boqol saddex milyan oo kaleeto weye toban bilood saddex boqol oo kun ah shaqadaas marka sidaas ayaanu u hageynaa oo hadda ay u socotaa waxaana rajaynaynaa insha allahu annaga qorshahayagu yahay wakti kastaba hanagu qaadatee inaanu ku dadaalno wadadaasi inay tagto cerigabo sidaa aanu markii horetaba looga shakisana inay baran tegayso ayaa dadka qaarkiis hadda waxay leeyihiin amaydan cerigaab geen karin oo laba boqol iyo labaatan kilomitr aydan u dabacdhigi karin laakiin ilaahay idankiisa waxaa xaqiiqoobi doonta inay wadadaasi cergaabo iyada oo laami ah insha allah tagto ilahay nidakiis aad baan idinku mahadcelinaya waya cali qalabkana hadda soo gadeen kan jayga shiidaya iyo kan kaleete ah muxuu ahayey inuu jaamirka isku qaso marmaad filaysaan in shaqadiisa bilaabanto oo markaa ninka jaamirka gobolkiisa aad bilowdaan
maxmud waxa weeye hadda waxaa socotaa runtii rakibidii waxaa jira oo rakibaya iminka oo foundationkiisii iyo asaaskiisii la dhigayaa crasher balankii oo hadda ugu horeeyey waxaa imanaya oo wuxuu qaadan waxay ahayd inuu qaato shan iyo afartan maalmood inuu ku rakibo iyo toban maalmood oo ninka daryaqaanka ah ama electrical engineerka ah oo ay gurshadu soo dartay u yimaado oo uu electriga xiriiriyo laakiin waxaa iska jira soomaaliya marka la joogo dee aqoontii iyo qalabkii loo baahnaa wax lagu qabanayay intaba caqabadaha kaaga imanaya waktigii intii waa uu ka dheeraanaya ficlan laakiin waxaan rajaynaynaa in ilaa iyo bisha december ilaahan idankiis warshadaasi ay dhamaystiranto warshada kale oo ah waxaan ku rahdaa daamuka rakibaysa shalayto ayaanu contractgii u dirnay injineeradii iyaga rakibi lahaa oo warshadu ay nagu soo warejisay labada warshadoodba dadka ka shaqaynaya waxaanu heshiiska kusoo galnay muddo sanad ama laba sana ah inay noqdaan daday soo direen warshadihii soo sameeyey bacdamaa dee aanu diidayno in hadhowto cilada soomaalidu fahmi weydo ay ku yimaadaan oo qalabkii shaqadaasi ay adkaato sidoo kale tode sida aan hadda tababarka u siino injineerada ka soomaalida ah ee jaamacadaha kasoo baxa ay ugu tababar qaataan wadada tan oo maanta rag ilaa iyo toban injineer oo kasoo baxay jaamacadaha dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxday ahay maanta ay yihiin injineero iyagu mashruuc dhama wado qaadan kara oo tababar dhamaystiran la siiyey waxaan rabnaa qalabkan laftiisa in ay dadka soomaalida ah si fiican ugu tababartaan oo u bartaan oo bartooyingu ay la wareegaan marka injineeradii asal salaamkana waxa weye ama warshadii daamurkana waa contractgoodii shalayto ayaanu u daraaf garaynay waxaanu sugaynaa bishan gudaheeda octoober insha allah inay iyaguna yimaadaan ama bilowga bisha la yidhaahdo november haddii alla idmo waqti badan iyada rakabadeedu ma qaadanayso oo way ka saalan tahay tan kale shirkadaadka ah sidoo kale waxaa iyaguna noo diyaarsan oo imanaya oo hadda aanu contract kula jirnaa already aan lacag bixinay operatorskii wadi lahaa maxaan ku rahdaa baalkan la yidhaahdo daving machiniska ama baabuurta tan wax gogleysa bacdama baabuurtu ay yihiin kuwa automatiga oo aanay ahayn wax manual aanay ahayn oo marka la rabo inta la rabo wadada cabirkeeda in laga dhigo si automatiga oo sansar shaqaynaya uu jiro isloodka la rabo ama biishibka wadadu inay yeelato cabbe uu sansar shaqaynayaa jiro oo wixii qalab automatic oo nocyo aan hore u iman jirin soomaaliya ay yihiin operatorska wadaya iyaga laftooda saasaanu la galnay halka marka dhinacii qalabka waxaan rajeynaya waqti badan inaan naga qaadanayn laakiin cilada jirtaa waxa weeye lacagtii aanu kusoo gadi lahayn daamurka ma aanu haysano ficlan iyo shaqada ballaaranta aanu ku qaban lahayn waana tan aanu baadi doonayno oo mujtamaca soomaaliyeed dowladda puntland oo de iyadu hawsha tan budhiga u ah ee dowladda federaalka ah intaba aanu ka wada hadlayna
cali dhawaan dhowrkeeda ku xirsan magaalada muqdisho oo dhaqaale laydinka ballan qaaday oo wasiirku idin qorsheynta wadmaana marnaba iyadu wax idiin sheegin xataa ballanqaadka ka sokow wax dhaqaasin ah oo la filayo inay dhawaalada wax kasoo gaaraan
sida runta ah dawladda waxaan umalaynaya codsigeedii ugu horeeyey waxaanu geysanay oo aanu dawladda federaalka ugeynay ra-isul wasaare khayraana maalinta dhowto garaweyga waanu kala hadlay waxaanu u geysanay bishii march laba kun iyo toddobiyo tobankii iyada oo aan hal wasiir aanu magacawnayn oo xukuumadda keligii ka magacaaban yahay ayaanu ra-isul wasaaraha codsiga wadada ugeynay uu nala qaatay waxaanu ku noqnoqonay waqtiyo tiro badan oo aanu dib ugu laabanay madaxweynaha ayaanu ilaa dhowr jeer la kulanay oo ballanqaad naga sameeyey halka ayuu madaxweynuhu yimi oo ballanqaad dhamaystiran ka sameeyey ra-iisul wasaaruhu booqashadiisii ugu dambeysay waxaanu ka dalbanay ballan waxaanu xataa wax ku dhaqaajino inta ay sugayaan waxyaabaha ayna leeyihiin mashruucii meelaanu u bandhigi doonaa haddii alla idmo laakiin ilaa iyo hadda wax gacanteeda soo gaadhay oo ama dee waxaan wax kusii dhaqaajinaba ha ahaatee ma ay jiraan waana sugaynaa insha allah bal inay hawshaas si qayb lixaad ay uga qayb lixaad ay ka qaataan haddii alla qadro waayahay waxaa jirta magaalada baran waxaa noo muuqanaysay dhul fara badan oo aad ka hadlayseen in la hagaajiyo si jidku u maro oo si fiican ugu maro iyo sidoo kale saasuu aan moodaayo inaan maqlaayo in haaduhoola dhaftoo laga samaynayo marka taasi macnaha kaga faa'idaysanaysaan sadka dheereedka magaalada ugu tala gasheen in wax laga qabto isika ballaarintiisa aada soo ballaarin aada gudaheeda mise qorshe kale ayaa jiro oo isaga loogu talagalay in si gaar wax lagu bixiyo
runtii waxa weeye hawshaas iyada ah dee qolada waxaa horta jidka in la baneeyo magaalada waxaan ugu talagalnay inuu maro jid laba haada magaalada dhexdeeda oo kasoo bilaabanaya halka wadadu ay dhulka banaan oo wadadu kasoo laabanayso ilaa iyo jaamacadda soconaya jidkaa labada jidkaa labada haad ah oo haadkiiba uu yahay lix mitir maxaan ku dhahdaa labada haad midkiiba lix mitir yahay iyo afar mitir oo oo udhaxaysa udhaxaya labada labada wada udhaxaya iyo inta kaloo noqonaysa msbedigii yani afartaa mitir waxay noqonaysaa jasiiradii udhaxaysay lix mitir dhinac walbana lix mitir baa haad noqonaya inta soo hartaana waxaa la rabaa inay noqoto afartaa mitir oo soo hartaana mashibiyadii dadku ay marayeen dhulalka marka aanu calaamadinay waxa weye dhulka lix iyo tobankii ka yar oo dhan oo berkeda ahaa meelaha ay soo mareen derbiye dadku horey usoo dhisteen afartan iyo sideed baalle oo isugu jira kuwa qoraxda iyo kuwa korotada ah oo soo galay iyaga laftooda wadada oo la rabo in la qaado waxaasoo dhan waxaa nodin waa in laga badneeyaa dhulka shaqadoodaasina waa ay socotaa sidoo kalete waxaan ku talagalnay in aanu magaalada calalaqal anagu de laami ma wada marin karno oo laami ma wada dhex marin karno laakiin inaanu intaa qalabku joogo aanu u samayno serfaygii magaalada town balaankeedii inta ka baxsan iyo iyo inta gudaheeda ada sidii ay u mari lahaayeen jidadku oo aan loogu soo durkeen haddii aan la qadaro oo loo loo baneeyo qolada dawladda hoose iyo deegaankana waxaan waxaa laydinka rabaa inaad artaa idinka laftiin wixii kharash ah oo markaa socda uun iska bixisaan anagu sidii de wax laydinka iibinaya maaha laakiin aad nala nagala qayb qaadataan anaguna qalabkaan keenayna idin aad la caawitaan haddii ay adkaatana kulli mar kastaba waxaa noogu jirta inaanu arrintaas inaanu dhamaystirno haddii alla idmo oo aanu magaalada tombalankeeda hagaajino sidaa haddaba aanu u samaynay wadada aanu tii horena aanu lix iyo tobankaa uga dhignay wixii ka baxsanna aanu wado ka weyn oo ka ballaaran oo ilaa afarku mitara aanu aan loo soo dhaafin haddii alla idmo ama soddon mitr ugu yaraan
wayo laba boqol iyo labaatan aad bay fara badan tahay sidaada wognahay dhammaanteen ku guulaysatay inaad hadda balangaasiisaan arrintuul aada u fiican rajadii intooda leeg tahay inkastay horey u sheegtay intooda leegtay waad ku guulaysan kartaan laa argaba laba boqol laataan kilomitir oo babac dhigi kartaan maadaama dhaqaala hadda aad ka warramaysaaba uu sidaa yahay cid kale dowlada weyn ka caawinaysaana aanay jirin rajadii migaa intoo leeg tahay
runtii laba boqol kilo laba boqol iyo labaatan kilomitr way badan tahay waxaa kaloo badan boqol kilomitr oo aanu iminka marnay marka haddaan boqol kilomitr samaynay insha allah laba boqol iyo labaatan kilomitrna waanu waanu samayn karnaa wadada caqli maxaan ku ahdaa niyad wanaagsan intention iyo caziimad adag iyo iskaashi la kaashanayo marka ugu horeysa rabbi subxaanahu watacaala aanu ku kalsoonahay iyo shacabka puntland oo aan marnaba ka daalayn iyo dowladda puntland oo yani madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaaras ilaahay kheyr ha siiye uu ka dhigtay priority number one mashruucaasi inuu hirgalo oo uu habeenay maalin usoo taagan yahay iyo ummadda soomaaliyeed oo kulligeed yani meeshii kasto aanu tagnaba arkaysa inay tahay beer wanaagsan oo horumar oo soomaaliya ay beeranayso oo in lagu daydo oo la wada wado ay tahay oo cid weliba ay soo dhaweynayso meel kasta oo aan tagno oo soomaaliya kamid ah si aada u weyn baa mashruuca naloo weydiiyaa loo bogaadiyaa loogu dhirigeliyaa marka waxaanu ku qanacsanahay inaan insha allahu tacaala soomaaliya waxbaa ka burburay waxbaase u dhismaya hadda haddii aan la idmo inay wadadaas dhisma soo gaarayso meeshaas la idhaahdo cergaabo haddii aan la qadaro kadibna iyada keligeed ma noqonaysa waxaa qorshaha noogu jira wadooyin badan oo la dhagaxdhigay oo madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey ayaan ku dhowrto wadada bari oo aadaysa baargaal ilaa caluula soconaysa haddii aan la qadaro oo qorshaha aanu ku darsan doono mustaqbalka ciddii kastaaba haddaanu dhimanno anagu intaa ka horeysa hanaga qabatee dhowaan iyada lafteeda waxaa insha allah qorshaha ku jirta haddii hawshaa daamurkaba la keenaba in iyadana la bilaabo wadada dhaxar ilaa xingaloob madaxweynuhu ballan qaaday wadooyin kaleeto oo gobolka sool ah uu ballan qaaday waxaan isleenahay tani de anaga hawl badan nagmaba ahba haddii alla idmo laakiin himadeedu way ka fishixaysaa
waya ummadda soomaaliya hadda ku dhegeysanaysa meel kasta kuwa jooga ku dhegeysan doona filoyinka aad dhegeysan doona sida website kuwa golaha facebook iyo kuwa kaleeto oo shaqaynta leeyihiin iyo dadka reer puntland maxaa jira shicaawadisho adigoo ah cali maxmuud xasan oo kamida gudda ugu sareysa wadadaasi loo bixiyo sidka barakeysan ee argaano taasi
runtii ummadda soomaaliyeed horta waxaan jeclahay inaan dhammaanteed u mahad celiyo inta ku taageertay dhaqaale iyo inta qalbiga ka taageertay oo jecelba waxaan ugu mahad celinayaa mashruucaas iyo dibudhiska soomaaliyada sida looga qayb qaadanayo waxaan u mahad celinayaa oo kaleeto shacabka reer puntland oo dhaqaalaha tirada badan oo qalab iyo shaqada galay ku bixiyey wadadaas aldaahar ceelgaabo waxaan si gaara ugu mahad celinayaa shakshaadkii sida gaarka ahaa isu xusay boqor burhaan boqor muuse oo yani si shaksi ah keligiis wax ugu baxshay maxamuud khaliif dirac oo murashaxiinta puntland isaga laftiisu kamid ahaa oo isaga laftiisu si gaar ah uga qayb qaatay siduu aada u ballaadan waxaan gaar ahaan ugu sii mahad celinayaa madaxweynaha puntland oo isagu muruq iyo maal iyo maskaxba iyo hogaamin iyo hagidba la daba taagnaa oo mashruucan isagu budige iyo asaase u ah waxaan mujtamaca soomaaliyeed meel kastoo uu joogo aan ka codsanayaa mashruucaasi ma cusla waxa iyo wax ka badan baynu qaban karnaa wadooyinka laynoo dhisay waxaa ka fiican inag kuwa ka fiican baynu inagu dhisan karnaa oo tusaale ay tani unoqon kartaa aan ka wada qayb qaadano oo aan dhisno wadadeenaas intii la oran lahaa waad ogtihiinoo wadooyinka waagii horeto wadadii talyaaniga iyo wadadii shiinaha iyo wadadii jarmalka iyo magac dawladeed baa loo bixin jiray laakiin soomaali baa wax dhisan karta waynuna xaqiijin karnaa inay taageera ballaaran jaalidaha dibadda jooga dawladda federaalka ah shacabka soomaaliyeed oo kaleeto inay mashruucaas nabijixiyaan dhaqaalahaas aan u baahannahay oo hadda fiiska koowaad toddoba milyan iyo xoogay ah oo baran laamiga lagu gaarsiinayo iyo wixii ka dambeeya oo aangu oon rajeynayo inuu noqonayo lacag maxaan ku rahdaa totalkeedu toddoba iyo labaatan milyan saddex iyo toban milyan meelahaas oo kaleeta ah ay raaci karto waxaan rabnaa waxaan jeedaa meel toddoba iyo labaatan milyan baa mashruuca inta ka dhiman kulligeed aanu aanu ku qiyaasanaa marka toddobada milyan hadda bilow bay noo tahay inta kalena way noogu xigtaa waxaan rabnaa in nalaga taageero oo wixii la qaban karo wadankeena ku dhisan karno naga la qayb qaato aadna waa idinku mahad celinaya waayahay aada maadaan ku salaamayaa waa cali maxamuud xasan oo golaha laantiin silisiga warbixiyey wadada daahir argaabo iyo hawshada meel ay dhashahay marka